أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bismi illaahi araxmaan araxiim waa talaado kow iyo labaatanka bisha rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ku dhowaad soddon isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro culus oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada kismaayo qaraxyo khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada ceel cali ee wilaayada hiiraan ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo laga qeybiyey degmadaasi maamulka islaamiga degmada badhaadhe ee wilaayada jubbada hoose ayaa tartan qur-aan akhrisa u qabtay ardayda qaar ka mid ah maraakiista degmadaasi qaar ka mid a wilaada wilaayaadka islaamiga ayaa bogaadiyey beecadii beesha reer ugaas sharmaarke ay la galeen mujaahidiinta ardayda markaska khadiija binti khuweylid ayaa u gudbay fatro cusub oo waxbarasho kadib munaasabad ka dhacday degmada xindheere ee wilaayada galgaduud maamul goboleedka ashadala dirirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa walaac xoogan ka muujiyey hubka ay dowladda ridada masar ku wareejisay kooxda ridada soomaaliya أندلسن والله يرعاك أندلسن
waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan ku dhowaad soddon isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro culus oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada kismaayo warkaas iyo war kaloo ku saabsan qaraxyo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen abu xasan ciidamada mujaahidiintu waxay maanta weerareen xerada murtadiinta ee deegaanka janaac cabdalle ee duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose dagaalka kadib ayay maleeshiyaadka murtadiinta ka soo baxeen xerada iyaga oo doonaya inay dabagalaan ciidamada mujaahidiinta ee xerada soo weeraray balse waxay ku dhaceen kamiin qorshaysan weerarkan dhabagalka ah ayaa allaa fadligii sababay khasaare xoogan oo naf iyo maal ah oo soo gaaray murtadiinta dhimashada waa sagaal murtad oo ay ku jiraan saddex sargaal oo kale ahaa qusaalo oo ahaa abwaan duuliyo ciidan ganay oo ahaa taliyo koox cigaal oo ahaa taliyo koox dhaawaca waa saddex iyo toban murtad sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay kamiinka ku soo furteen hub kala duwan oo qanimo ah sidoo kale jubbada hoose qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada afmadow ayaa lala egtay maleeshiyaadka booliska ridada jubbaland waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiina dhanka wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya waxay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen weerar qarax ah kaas oo ay ka fuliyeen duleedka degmada ceeldheer waxaana qaraxaasi lagu gubay gaari cabdibila ah waxaana lagu dhaawacay saddex murtad oo ku jira sargaal tariyo horin kaas oo magaciisa lagu soo gaabiyey faarax dhanka wilaayada banaadir qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiina waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiina dhanka shabeellada hoose waxaa xog dheeraada laga helayaa howlgallo qaraxyo ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen inta u dhexaysa deegaanada danow iyo golweyn oo ka wara tirsan wilaayada shabeellada hoose waxaana qaraxyadaasi lala eegtay kolonyo kufaarta afrikaanta ah oo muddo ku dhow toddobaad waddadaasi ku safrayey qaraxyada ayaa lala helay askarta kufaarta afrikaanta oo lugeynaya kuwaas oo ka horreeyay gaadiidkii ay wateen waxaana qaraxyadaasi ku baktiyey laba askari oo yugandhees ah kuwaas oo miinabaarayaal ahaa isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada janaale isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka danow gado ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar ku qaadeen xerada lagu magacaabo xero koowaad ee maleeshiyaadka murtadiintu ay ku leeyihiin degmada luuq oo ka mid a goobaha cadowga allah uu duulaan kaga sugan yahay wilaayada gado dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerareen saldhigga murtadiinta ee degmada xudur oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada bakool geesyada towxiidka ee bariga afrika ayaa wakhti weliba fuliya howlgallo kala duwan oo lagu naafeynaya kufaarta iyo murtadiinta isku soo baheystay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta jasaaka allahu khayran walaalka fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada ceel cali ee wilaayada hiiraan ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo laga qiibiyey degmadaasi sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen cabdulqani maxamed qaybinta sakada xoolaha nool oo maalmihii lasoo dhaafay si weyn kaga socotay degmooyinka wilaayada hiiraan ayaa markan waxaa ka faa'iidaystay bulshada ku dhaqan degmada ceel cali ee wilaayadaasi in ka badan boqol ruux oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro ayaa ka faa'iidaystay mashruuca sakada ee laga fuliyey degmada ceel cali waxaana xoolaha oo isugu jira geel iyo ari qofkiiba la siinayay min hal neef oo geel ah halka kuwa kalena la siinayay min shan neef oo ari ah nabadoon cabdiraxmaan cumar bakool iyo nabadoon cabdulaahi colaad ayaa goobta sakada xoolaha laga qeybanayay ee ceel cali kula hadlay dadkii sakada la siiyey nimcooyinkiisa ay ka mid yihiin midda maanta aan hor taaganahay allahaas ayaan u mahadcelinaynaa maanta waxaan taaganahay saka bixinta ee muxaafadada ceel cali wilaayada islaamiga hiiraan ayadoo lagu bixinow haya geel iyo ari ayna ka qayb qaadanow haysa tiro ilaa boqol qof iyo wax ka badan ilaahay baan ugu mahadcelinaynaa meelaha hadda ay joogaan murtadiinta iyo gaaladana kama aan jirto waa dhulka keliya ilaahay shareecadiisa lagu maamulaya ee arkaantiisa lagu fulinayo waa rugni arkaanta islaamka ka mid ah ee xoolahan maanta la qaybinayo si amni iyo barwaaqo leh si nabadgelyo leh wax isqaqabsi aysan jirin aa nin walba ilaahay wuxuu ugu calfay meeshaas uu ugu qaadanayaa waxyaabaha oo islaamiga gaalada ma rabta waxaan oo arigaan la bixinaa geelaan la bixinaa ilaahay kitaabkiisa kor loo qaadaa gaalada ma rabto meelaha cadow as haysto waad dareemi kartiin waxaa nooga dhow hadda degmada baled weynaa nooga dhow waxyaabaha oo ka jirana waad dareemi kartiin amniga aan dareemayn markii walaayaadkaan soo dhex galna ilaahay kitaabkiisa aan qaadin waa kuwii ku cuso wax lagu cusoon waxaa ka jira kitaabka ilaahay midigtana ku qaadanna deegaanka dadka jooga gaar ahaan reeceel caliyow ammaanka aan haysanna ilaahay aan ugu shukrinna qaar ka mid ah fuqaradii iyo masaakiintii sakada la siiyey oo la hadlay idaacadda andalus ayaa sheegay inay baahi weyn u qabeen xoolaha sakada ah ee la siiyey iyagoona u duceeyey mujaahidiinta ani waa cabdicilmi isaaq oo joogo degmada ceel cali halkan maanta waxaa lagu qeybiyey gaawaadka geela waa ilaahay mahadiis geelaas waxay ugu sooaada hal geela oo aan halkan layga siiyey waa ilaahay mahadiis mujaahidiinta ayaa alla ka sukuma haddas iskale ayaga gaawaad qaaday ayagaana ummadaas sii u haya an hal neefoo geelaan helay waana ku mahadsan yihin ku nool degmada ceel calay mujaahidiinta hoola ay bixinayso sikabaad ayaan maaragtay udhex joognaa maalin geelle iyaa lii siiyey oo shan jir ah wiishii geel ugu fiicneed ah alxamdulilaahi rabbilcaalamiin mujaahidiinta kor allah ka dhigay intii dhiibtana waxa qayr qab allah ka siiyo iimaanka allah ku sugo arsaaqadana allah u furo intaas waan leenahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin mujaahidiintana kuwii guul iyo baraaro ku noolaad allah ka dhigo bismillahi rahmaan raxiim anoo maxamed cilmi xuseen oo jooga degmada ceel cali anagoo helay hal afar jir ah ilaahay baa ku mahadsan xoolahaas dadkii laga soo qaaday ilaahay baa cabdillah u barkay intooda mujaahidiinta waxa qaybisana ilaahay koraa ka dhigay gaaladan allah jibiyey
axmed isaaq ufreex caal cali maanta macnaha sikabaada la qaybina aye waxaa lagu siimaan eri shan neef oo eri shan neef ore lagu siimaa horey waxaa sidan oo kale sakada xoolaha nool ee sanadkan kaga faa'iidaystay bulshada ku dhaqan deegaanka show ee hoostaga degmada jalalaqsi iyo deegaanada hoos yimaada kuwaasoo la siiyey boqolaal neef oo isugu jira geel iyo ari mahadsanid cabdulqani maamulka islaamiga degmada badhaadhe ee wilaayada jubbada hoose ayaa tartan qur-aan akhrisa u qabtay qaar ka mid ah ardayda maraakiista degmadaasi bashiir muxidiin abu ayman ayaa ka waramaya wuxuu ahaa tartan u dhexeeyey laba ka mid ah madaariista waxbarasho ee ku yaala degmada badhaadhe ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose madaariista kale ah nuurul cilmi iyo mucaaisha waxay gabdhuhu ku tartamayeen shanta jus ee qur-aanka kariimka kaas oo u qabtay maamulka islaamiga ee degmada badhaadhe wuxuu yimid kadib dadaal xooggan oo ay bixiyeen haweenka madaariistan iyo dardargelin uu maamulka ku sameeyey dhiirigelinta barashada qur-aanka kariimka iyo culumtiisa marka hore aan dhegaysano qaar ka mid ah cododka gabdhihii ka qayb galay tartanka qur-aanka kariimka ee ka dhacay degmada badhaadhe acuudu billahi min ashaydaani arajiim fakana caaqibatahuma anahuma fi nnaari qaalidayni fiiha وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون maamulka islaamiga ah ee mandaqada joore oo soo agaasimay tartankan ayaa ugu dambeyn qabtay xaflad gebagabow aheyd oo lagu dhiirigelinayay ardayda waxaana la abaalmariyey ardaydii kusoo baxday kaalmaha hore ee ugu horeeyay guulaystayaasha tartanka maanta waxaan u fidhinaa xafladii labadii madaraso oo degmada badhaadh ay ku tartameen ayna ku tartameen kitaabka qur-aanka kariimka shanta jiso labada madaaris tartantay waxaa la kala yidhaahdaa madrasata nooralcilmi iyo madrasata umana caisha musaabaqadaas ay ka dhacday degmada badhaadhe oo soo qaban qabayay markasa dacwada kaalamaha waxaa kala galay saddex gabdhood kaalinta koowaad waxaa galay shaahid mahad cabdi shaahid waxay ka socotaa madrasada nuuralcilm kitaab qur-aan iyo konton doolara lagu abaalmariyey kaalinta labaad waa madrasada nuuralcilmiga gashay afimiin bishaar waxaa lagu abaalmariyey kitaab qur-aan iyo lacag konton doolar ah kaalinta saddexaad waxaa gashay maxamed maxamuud aadan dood ay leeyihiin oo madrasada axasha ka socota waliba waxay ku caawisay kitaab qur-aan iyo labaatan doolar munaasabadan waxaa goobjoog ahaa marti sharaf kala duwan oo iyaguna aada u soo dhoweeyey mashruucan waxaana mid ka mid a nabadoonnada degmada badhaadhe uu bogaadiyey tartanka kor loogu qaadayo waxbarashada iyo xoojinteeda anigu magaca waxaa la yidhahdaa maxamed cali maxamed nabadoonka odayaasha waxaa kamid ahay badhaadhe degmada waxaa lagu qabtay xaflad aada u wanaagsan oo aada u qiimo badan oo walaayada badhaadhe ee qabatay xafladaas xaflad aada u qiimo badan baa meesha ka dhacday dadkii halkaa joogay aada ay u qiiroodeen waxaa kaloo farxad inoo ah in qur-aanka kariimka ay ku tartamayaan degmada iyadana farxad gooni bay noo tahay sababtoo ah juhdi baa la geliyey aqoon bay yeesheen waxbay barteen maamulada islaamiga ee degmooyinka wilaayada jubbada hoose ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay diiradda saarayeen xoojinta dadaalada waxbarasho iyo kobcinta garaadka bulshada si ay dadka u ahaadaan kuwa wacyigoodu sareeyo oo ahmiyad gaar ah siiya waxbarashada iyo fahamka shareecada islaamka mahadsanid bashir qaar ka mid a wilaada wilaayaadka islaamiga ayaa bogaadiyey beecadii beesha reer ugaasheer maarke ay la galeen mujaahidiinta soomaaliya casaam carafaad ayaa warkan inoo haya kolankan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayadii islaamiga gada iyo beesha reer waasharmaake oo beeco kula gashay mujaahidiinta ayaa waxaa bogaadiyey wilaayada wilaayaadka islaamiga ah kuwaas oo kasoo qaybgalay munaasabadan aadka u qiimaha badan ugu horeyn waxaa madasha munaasabada kelima dardaaran u badnay ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga gado sheekh luqmaan abu anas waxaan idin dardaarmiyaa asabr walmusaabara waxaad sheegateen oo aad maanta marqoota nooga dhigteen inaad jihaadka hormuud nooga noqonaysaan taa waxaa ka imaan doonto in laydinku colaadiyo dad shalay idiin jeclaayna beri inay idin nacaan ayaa ka imaan doonto waxaa la rabaa in guntiga dhagaxa laga dhigto in adkaysi la samaysto in waxaa weeyaan loo diyaar garoobo waxaa weeyaan saxaabadii nebi maxamed hogaaminay calayhi salaatu wasalaam jidkii lagu dhibay in loo diyaar garoobo maxaa yeelay jidkan jihaadku waan marayaa nimcana way hordhabaneen ma jirta macnaha waa lagu itixaami maalkaada iyo naftaadana waa loo dhigan waxaa loo baahan yahay marka sabar iyo dulqaad iyo taxamul iyo adkaysi iyo geesinimo ina waxaa weeyaan sabab aad ugu noqotaan ummaddan jihaadka ina horseed ugu noqotaan insha allahu tacaala waxaanu idhi ma gabiyo ma geeraaro waan gacan bidxeeyaaye galabtoo golotay iyo telegodolka yaa tuuj waxaan ula gol leeyahay haddien idin garawsiiyo guntur reer ogaas gobonnimada waa loo dhintaa goor iyo ayaan nin ugaajo mooyaan nin kale waa ka garanuug waxaan ula gol leeyahay haddien idin garawsiiyo waa nima go'aankoodu yahay diinta garabsiiyo gool bay gowrici nimaan gaajo weyn qabin waa niman ilaahay gallabay dunida guudkeeda jihaadka galo ilaaha garabna siina insha allahu tacala sidoo kale waxaa kulanka ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga jubbada dhexe sheekh cali darwiish taariikhdii jihaadkii soomaaliya meesha aad kaga jirtaan ree ugaas jarmaarke waxaad tihiin ugaas ugaasyirii beesha sade maanta dowladda idinkaa laidiin soo xiray idinkaas shalayba usha u hayay beeshaan idinka hogaaminaya maantana waxaa laidinka doonayaa biidni illahi tabaaraka wa tacaala hoggaankii inaad u qaadaan oo raayada tawxiidka oo aadna tustaan beesha sade oo isku xiran oo idinkuna hoggaan aad u tihiin oo ilaahay kitaabkiisa horkacayo inaad jihaadka hormuud ka noqotaanoo cadowga ilaahay dhulkeenna gobolkan maanta aan joogno wilaayadan degmooyinkii ama muxaafadaadkii ay gobolkaanu lahaa cadow yaa wada fadhiya sidii looga kici lahaa marka inaad sabab u noqotaana rabnaa biidni illahi tabaaraka wa tacala ugu dambayntii waxaa madasha munaasabada lagu soo xiriyay kulankan ballaaran ayaa waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waxaan bogaadinayaa beesha mowqifka iyo moogtahay sharafta iyo khayrka ilaahay subhana tacaala maanta u waafajiyey ilaahay subhana tacaala ha xifdiyo ehelkooda iyo maalkooda iyo waxa weyn awlaadooda allah u xifdiyo maanta xaqiiqatan waxay doorteen dariiq fiican ayay doorteen waddadan dadka qaaday ee doortay oo ilaahay subhana tacaala waxa weyaan u run sheegay maxay la kulmeen waxaa tusaalena u filan saxaabadii nebi maxamed sal allahu calayhi wasalam oo qaarkood maanta waxa weeyaan magaca ay dowladda oo noogu tahay iyago aqliyo ah oo yar ayay waxa weyaan ilaahay subhana tacaala u run sheegeen nebi maxamed sal ly slam ee beeco la galeen waxay qaateen diinta ilahi subhana taala in nusraynayaan wuxuu gaarsiiyey ilaahi subhana tacaala iyagoo nool nool oo sidan oo kale u joogo annagoo hadda aan u joogna u joogo in janno loogu bishaaray ilahi subhana taala gaarsiiyey beesha waxaa leenaha jazaahum allahu khayran mowqifkaas marka ad qaadateen hadday ogaada waxa weeyaan sharaftaas iyo cizigaas ayaa lagu helaa kulankan oo ahaa mid si heersaraa loo soo agaasimay islamarkaana ay kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga gada iyo beesha reer waasharmaake ayaa beesha waxay uga haraysanaysay garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika kaasoo beeco kula gashay mujaahidiinta aad buu mahadsan yahay cazaam ardayda markaska khadiija binti khuweylad ayaa u gudbay fatro cusub oo waxbarasho kadib munaasabad ka dhacday degmada xiindheere ee wilaayada galguduud sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen nuura cali warsame abuusheyba gudaha markiiska khadiijatu binti khoylad ee degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud waxaa lagu qabtay munaasabad lagu maamuusayay dumarka daaciyaadka ee loo diyaarinayo oo ka gudbay marxaladii saddexaad ee diinbarashada macaadkaasi munaasabadda oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada culimaadudiin waxgarad iyo ardayda xafladda loo qabtay ayaa waxaa goobta lagu soo bandhigay qaybo ka mid ah waxyaabihii ay barteen gabdhaha dhigta markiska islamarkaana loo diyaarinayo ducaadda deegaanka inay noqdaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك يا أختي الفاضلة
اسمي ماريا محمد وما اسمك
اسمي حليمة عثمان ما هي أول معركة فاصلة بين الإسلام والكفر ومتى وقعت؟
أول معركة فاصلة بين الإسلام والكفر هي معركة بدر وفي صباح يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة وقعت غزوة بدر الكبرى culimmadii la dardaarantay dumarka diinbarashada uga socota markiiska khadiijatu bint khoylad afaraciisa degmada xindheere waxaa ka mid ahaa sheekh cabdulmelik oo culimmada wilaayada qayb ka ah gabdho waxaatii lagu soo dadaalay waalidkood ku soo dadaalay maktabka waxbarashada ee degmada xiindheere ku soo dadaalay naftooda u dadaalayaa tihiin waxaa la rabaa cilmiga inuu ka muuqdo walaalayaalow dad badanoo waxaa jira inta wax la baray cilmiga ka muuqa waayey waxaa la rabaa ummadda aan maanta waxbaran in dhaqankiinu ka bedelnaado akhlaaqdiinu inay ka bedelnaato bulshada inaad wax ka bedelantaan la yidhaha qofkaan xaguu ka yimid gabdhihii macad ka soo baxay waayo gabdhihii daaciyaadka ah waa dadka diinta ugu yeeraayo bilaahi calaykum ka warrama ayadoo intaas meeshaan aad wax ku barahaydeen ka horna aad wax soo barateen haddaad kuwii juhaashahay oo ayagu la raba inaad badbaadidaan idinka aad ka daraataan ka warrama soo manasiib darra maa arrintaas waxaan dhihi lahay guryihiinna wax ka bedela ilmihiinna wax ka bedela waalidkiina wax ka bedela magaalada maanta ilaahi subxaanahu wa tacaala aan rajayhina inuu idiin soo saaro wax ka bedela namuudda jaatiin waxaad tihiin dadkii qudwada laga dhiga lahaay ee ilaahay degmadan u soo saaray ee aan doonayno biidni illaahi baari dumarkooda iyo raggooda rijaashooda inay ku badbaadaan dadkaan doonaynayaati bandhiga waxbarashada gabdhaha oo muddo socday ayaa waxaa bogaadiyey waxgaradkii iyo marti sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadaasi nabadoon xirsigeedii oo isna mikrofon ka qaatay ayaa sida tan ula dardaarmay dumarka munaasabadda loo qabtay in la isku daydaa la rabaa oo adinka laydinkaga daydo wanaagga idinkuna inaad sii wadaan diinta dhaxal baan u haysannaa cilmiga dhaxal baan u haysannaa ciddii aan ka dhaxalnana maanta isweydiin mayno waanu wada naqaan gabdhow aan dadaalno weliba dadkiinaan dugsi jooga xayn dheere waxaan rabnaa in mataqaanaa horumar aan gaarno oon gudbino waxbarasho ilaahay looga cabsanayo ummadda mataqaanaa jahliga looga saarayo inaan horumarkaas gaarno waxaan maanta rabnaa wax kasta ee wanaaga ee cilmi ah in adinka laydinkaga daydo ayaanu doonaynaa waxaan rabnaa inaan idinku faanno waxaanu rabnaa inaadna hormadidiin
dhowaan ayay ahayd markii degmada xeelbuur ee wilaayada islaamiga galgaduud lagu qabtay xaflad ballaaran oo ku saabsan dumarka ducaadda loo diyaarinayo ee macadka khadiijatu bint khoylad oo muddadii labada sano ee loogu talagalay dhammaystay halka kuwa degmada xiindheerena hal fatro keliya ay uga harsan tahay
maamul goboleedka shadala diriirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa walaac xoogan ka muujiyay hubka ay dowladda rajada masar ku wareejisay kooxda rajada soomaaliya marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya iyadoo dhowaan dowladda riddada ah ee masar ay hub ka wareejisay kooxda riddada soomaaliya ayaa waxaa arrintaasi ka soo horjeestay maamulka gaalaraaca ah ee somalilan ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa wuxuu maamulkani walaac xoogan ka muujiyay hubka dowladda masar ay siisay kooxda riddada ee xasan gurgurte war ka soo baxay waxa ay ugu yeeraan wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan ayaa lagu sheegay in somalilan ay aad kaga walaacsan tahay inuu hubkaasi uu gacanta u galo qabaa'ilka waxay ku eedeeyeen kooxda riddada ee xasan gurgurta inaysan awood u lahayn inay qaadaan mas-uuliyadda hubkaasi maamulka riddada somalilan ayaa sidoo kale cambaareeyey dowladda masar inay hub noocaas ah ay soo geliyaan soomaaliya islamarkaana ay ku wareejiyaan kooxda riddada hadalka ka soo yeeray maamulka shaadula dirirka ah ee somalilan ayaa imaanaya kadib markii masar iyo hub ku deeqday kooxda riddada murtad gurgurte iyadoo sidoo kale dhowaan dowladda riddada masar ay muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi mahadsanid marwaan guud ahaan walaalaha muslimiinta inay dhegaysanayo warkii duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus xilligan waa naga inta waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo madala inta ka horeysa waxaan idinku dhaafayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu